بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى كتاب الصيد أي هذا كان kitaabu bayaani axkaami الصaydi ugaarsiga axkaamtiisa caddaynteediibuu u baab yahay ayuu kitaab yahay baabun fi اتiqaadi اlkalbi liلصaydi wagayrihi baabun ay hada kani baabun baab weyaan fi اتiqaadi اlkalbi fii bayaani xukmi اتiqaadi اlkalbi eyga yeelashadiisa xukunka ku soo arooray caddayntiisiibuu u baab yahay lisaydina loo yeesho ugaarsi iyo wagayrihi wagayri saydi ugaarsi waxaan ahayn in eygii loo samaysto oo amaariga lagu raacdo ama waxyaabaha kale qaala alimaam abu dawuud raximah اllahu tacaala xadaana alxasanu bnu caliyin wa huwa alxulwaaniyu abu caliyin alkhalaal qaala xadaana cabdurazaaq wahuwa bnu hamaam aلصancaani qaala ahbaranaa macmaru هو بن راشد أبو عروة البصري عن الزهري وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري عن أبي سلمة هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وأحد الفقهاء السبعة أيها كان تضباط أيها على قول طيب صغي سالم أيو أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام yaa saddex qowl ugu kala jirtaa oo qoloba ay mid ka dhigaan can abi hurayrata can الnabiyi salى اllahu عalayh waalihi wasalam qaala nebigu waxa uu yidhi man ittakhada kalban ey qofkii yeesho ilaa kalba maashiyatin xoolo eygeed mooyaane ey xoolo lagu raacanayo lagu ilaashanayo aw saydin aw kalba saydin ugaar eygiis mooyaane aw zarcin kalba zarcin yacnii beer eygeed maahane yanii beer uu ilaalinayo qofka intaqasa min ajrihi ajrigiisa waxaa ka nuqsaamaya kulla yowmin maalin kasto qiraadun qiraad ayaa ka nuqsaamaya wax weyn baa ajrigiisa ka dha ayaa ka dhacaya oo ka nuqsaamaya ayb xadiidka marka alimaam abu daawuud kitaabu sayd ayuu yanii iyuu kitaabaystay dabadeed wuxuu marka baab ka dhigtay eyga in la yeelan karo ugaarsi loo yeelan karo eyga marka baabka waxaa keenay waxay tahay waxyaabaha lagu ugaarto ayuu ka mid yahay axkaamtiisa marka in la fahmo ama la ogaado aaday daruuri u tahay ayb marka wuxuu ka bilaabay ey in la samaysto ugaarsi darteed loo samaysto iyada xukunkeedu ma bannaan yahay mase ma bannaana xadiidkanna wuxuu tilmaamay inuu bannaan yahay maxaa yeelay xadiidku wuxuu tilmaamay eygii aan loo samaysanin ee xoole in lagu ilaashado in lagu ugaarsado in beer lagu ilaaliyo eygii aan saddexdaa qarad loo samaysanin saddexdaas ujeeddo qofkiisu in ajriga uga nuqsaamayo qiiraad maalin walbo marka qiiraad waxa ajrigaajriga oo nuqsaamana waxa uu ajriga ku nuqsaamayo waa wax xun oo aan bannaanayn oo macsi ah baa ajriga uu ku nuqsaamaa culimmada marka saddexdan miyuu ku kooban yahay oo yacnii eyga waxa loo yeelan kara ma saddexdan keliyahbaa oo yacnii ugaarsiga beerta xoolaha miyaa mase wax kalena waa raaci karaan xanaabilada iyaga saddexdan bis bay ku tageen iyagoo markaa u yeelayo awalba ruksay ahayd bay yidhaahdeen ruksadana intii naska ku soo arooray baa loogu gaabsadaa maaqadkooda marka meeshaas waayo ayaga ayb awalba ruqsay ahayd eygii inawal eygu wuxuu ahaa najaas in laga fogaaday ahayd saddexdan markaa liruksati baa loo sheegay wixii ruksa'ana markaa waa meeshooda inay ku joogaan oo aan saddexdan laga badin karin ahlucilmiga qaar badanoo ka midana waxay sheegeen oo yidhaahdeen xataa fuqahaa'u ulxanaabila qaarkood xataa ay taxqiijiyeen wixii la macno ah macaanidan in loo samaysan karo lianna maxaa yeelay cillada nebigu uu u oggolaaday intaani waa maslaxo raajix ah oo dhibaatadiisa iyo maslaxadiisa maslaxadii badnaatay markaas baa la rajaxay oo la qallibay marka walxukmu yaduuru maca cillatihi ayb wujuudan wa cadaman sidaasay dhahayaan marka haddii qofku marka uu eyga macaani kale u yeesho ama yacnii guri uu tuugo uga ilaashado ama inuu markaa uga yeesho yacnii ayb xoolihii in uu uga ilaaliyo dhurwaa iyo wax lamida uga ilaaliyo iyo wixii markaa ama iyo masaalix kale wixii masaalix jiro haddii marka maslaxo raajixa ay tahay in loo yeelan karo ayb taasay marka culummada qaar badanoo ka mida ay ku tageen macnuhuna waa macquululmacnaa cilladuna waa maslaxadaas sidaasaan xoog badan ayb maxaa yeelay beer la ilaashado haddii yacnii ey in loo samaysto loo rugseeyey dad la ilaaliyo iyo guri la ilaashado min baabi owlaawa waxaa laga yaabaa beertu inuu ka maal badan yahayba gurigan markaa eygu uu ilaalinayo ayb waxaa kaloo iyadana ay culummadu yidhaahdaan waxyaa dunuub fara badanoo hadda dadku ay galaan isagaaba lagu soo saaraa daroogada iyo mukhadiraadka dalalka la soo dhoofiyo la soo geliyo eygu waa ka dareen badan yahay wax kasto dadkan kaleo dadkanoo dhan marka meesha daroogada iyo fasaadka uu ka jiro isla markiiba waa aadayaa isaga macnaha haddii loo samaysto bulshadu waaba uga nafci badan yahay nin beertiis ku ilaashado caqligii dadka daruuriyaadkii haddii lagu ilaalinayo sabab uu u noqonayo min baabi owlaa in la banneey ninkii beer ku banneeyey daroogadii in dadka looga ilaaliyana ka owlaysan oo mujtamacoo dhan ay dan u tahay fiqigu saasuu keena ayb saddexdan marka iyadu macaanidooda marka sidaas waayo ayb oo maslaxada un markaa in laga fiirinayo intaqasa min ajrihi ajri waxa uu yidhi man ittakhada qofkii samaysto kalban ey ilaa kalba maashiyatin xoolo eygood maahane xoolo lagu ilaashanayo ow saydin ama ugaar ow sarcin ama beer intaqasa min ajrihi ajrigiisa waxaa ka nuqsaamaya kulla yowmin maalin kasta qiraadun qiraad ayaa maalin walba ajrigiisa ka nuqsaamayo ayb saddexdaa marka macaanida raacdana waa un la mid ayb oo lagu gaabin maayo iyagu saasuuna xoojinayaa abulmuxaasin yuusuf ibnu xasan alxambali ayb sidaa ayuu rajaxayaayo xanaabilada waa ku khilaafaya masaladaas sagaal boqol iyo sagaalkii buu dhintay ayb kitaab marka axkaamulkilaab uu ka qoray baa jiro uu ku leeyahay sidaas macnahan uu ku ishaarayo aliqraab fii bayaani axkaami اlkilaab ayb waxaa kaloo iyadana meeshaan soo gelayo baxi kala noqon karto eyga guriga uu joogo malaa'igta ma soo gelaysa xadiida nebigu sal ll slam saasuu ahaa ina almalaa'ikata laa tadkhulu beytan fiihi kalbun ow suuratun malaa'igta ma soo gelayso guri ey joogo ama masawir uu yaallo marka eygaasi kii la banneeyey in la samaystana ma soo gelaya masma soo gelayo oo guriga haddii ey adiga inaad yeelato laguu banneeyey xataa gurigaaga hadduu dhexdiisa joogo malaa'igtii malaa'igtii raxmada iyo ma soo gelaysaa masma soo gelayso bacdu ahlilcilmi waxay yidhaahdeen eyga haddii uu yahay ey lagu ruqseeyey guriga uu joogo malaa'igta waa soo gelay ee eyga la leeyahay guriga uu joogo malaa'igta ma soo gelayso waa kii aan la ruqsaynin kalba sayd kalba maashiya iyo aan ahayn ayb taasna waxaa weeyaan alimaamu nawowi waa khilaafay sidaa oo waxaa raajix ah buu yidhi xoog badan eyga guriga uu joogo malaa'ig inaynan soo gelaynin noocow raba ha ahaado sharaxa muslimka sidaasuu ku rajaxay kii la banneeyey ha noqdo ama yuusan noqonin cudur ha loo haysto cudurdaar la'aan ha loo haysto wuxuuna deliil ka dhigtay eygii nebiga gurigiisa sariirta hoosteeda ku jiray ee jibriil oo u soo daahay eygaa dartiis haddii cudurdaar wax lagu ruqsaynaayo kaasaa lagu ruqsayn lahaa buu yidhi maxaa yeeley nebiga maba ogeynba inuu ey meesha ugu jiro marka haddaanu ogayn ey inuu meesha ugu jiro xukunka xagga xukunka wuxuu kala mid yahay wax mukhaalafaha meeshaas inaysan jirin marka ey aadan mukhaalafo u haysanin xataa taas unbuu la mid noqonaya haddii ruqsan la helaya taasaa heli lahayd ayb taasuu marka alimaamu nawowi uu tilmaamay ee see la yeelaa marka eygi haddii adiga lagu ku shaqaysana lagu yidhi gurigaagiina meel bannaanka oo guriga bannaankiisaad waab yar uga samaynayn halkaasaad biyaha iyo cuntada ku siinaysaa gurigaaga ma soo gelaayo markaad danka leedahayna halkaas waxa ka ilaaliya sharcigu taasuu ogolyahay oo lana yeeli karaa oo aan darar iyo dhibaato aanay ku jirin ayb marka guryaha in la soo gashta ma aha eeyaha midda kale salaaddii iyo dharkii iyo alaabtii iyo kulli waa najaasaynaya haddii guryaha la soo gashto marka inuu bannaanka ku xirnaado ismale labada labada mas'ale marka ma islaaha ayb oo haddii la oggolaaday in lagu ugaarto in guriga la soo gashtana waa la ogolyahay ma laga istimbaadi kara taas oo waana lagu ugaaran karaa son gurigi la soo gelinin ayb masaladaa marka alimaamu nawowi sharaxa muslimka sidaasuu ku tilmaamay mas'ala ukhraa waxay tahay eyga beeciisa inkastoo kitaabulbuyuuc ay leedahay haddana yacnii meeshan saamayn uu ku leeyahay ey in la gado ama la kala gato ma bannaana ama mid lagu ugaarsanaya ha noqdo ama yuusan noqonin maxaa yeelay nebigu sal ll slam wuxuu yidhi amanu lkalbi khabiir nahaa rasuulu llahi sal l slam can bayci اlkalbi nebiga wuxuu reebay eyga in la iibiyo see la yeelaa marka ninku markuu xaajadiisa ka dhammaysto qof kale uu u baahan yahay ha siiya ha ugu tabarruco ee xaajo yacnii qarad yacni xaajo saxiixa markuu uga baahan yahay ha kaxaysto ha siiyo ninkaa kale ee ey xun yaanu lacag uga gedin dadka mase yacnii walaaltinimadii iyo muslimiinta waxay iskugu istari lahaayeen baaba dhumayo meesha ka tegayo ayb marka wuxuu yidhi man ittakhada kalban nebigu saddexdaa mas'alaa marka meeshan gelayso man ittakhada kalban ey qofkii yeeshay ilaa kalba maashiyatin aw saydin aw zarcin intaqasa min ajrihi ajrigiisa waxaa nuqsaamaya kula yowmin maalin kastaa qiraaqun qaala xadaanaa musadadun wahuwa bnu musarhad abulxasan albasriyu qaala xadaanaa yaziid huwa bnu zurayc qaala xadaanaa yuunus huwa bnu cubayd yuunus xasanulbasri ka warinaayo hadaad aragto waa yuunus bnu cubayd waa yuunus bnu yaziid ilayli ma ah ayb yuunus bnu cubayd albasri can اlxasan huwa alxasanu bnu abilxasan albasriy can cabdillaahi bni muqafalin qaal qaala rasuulu llaahi sala اllahu alayh ali wasalam nebigu waxa uu yidhi lowlaa ana alkilaaba ummatun lowlaa haddii lalayahay ana alkilaaba eeyuhu ummatun inay yihiin khalqi ilaahay khalqi alla abuuray eeyaha inay ummad yihiin oo alla abuuray khalqi alla abuuray inay yihiin haddii lala-yahay wuxuu leeyahay marka saa aanay jiri lahayn min alumami ummada oo umamka ka mid ah la amartu biqatlihaa dilkeedaan amri lahaa waa khalqi makhluuqa alla ka mida inuu dabar go'o marka aan la aan fiicnayn marka taa haddii aysan jiri lahayn la amartu biqatlihaa waxaan amri lahaa eeyaha in la dilo faqtuluu minhaa dila eeyaha waxaa ka dishaan alaswada midka madow albahiima ee madowgiisu aadka u daran yahay yani khaalis madowga khaaliska midka ah kaana waxaa la tilmaamay nusuustu ay sheegtay shaydaan inuu yahay alkalbu laswadu shayaan eyga madow waa shayaan buu yidhi nebiga sal l slam marka eyga madow waa shayaan inuu isku soo suureeyaa badan ayb waaba ama waa xaqiiqadiisii waaba shayaanba eyga madow ayb kaa marka nebiga in la dilo ayuu banneeyey xadiidkan marka baabka muxuu u faa'iideynayaana wuxuu u faa'iideynayaa eyga la ruqseeyo in la yeesho kan kuma jira madowga midkan madowga riwaayadka qaarna waxay leeyihin alkalbu alcaquur eyga yacni faylagooyaha alaswad ee madow ay sheegaan marka midkan shaydaanka macnaha shaydaannimada lagu tilmaamay isaga ma la yeelanayo kii marka waxaa laga soo reebayaa ruqsadii ayb iyo eeyaha marka dilk kaa in la dili karo kuwa kale in la reebay markii dambana xukunku saasuu ku sugnaaday mar waa jirta nebiga eeyaha in la laayo ou amray laakiin markii dambe sidaan ayuu xukunka ku sugnaaday qaala xadaanaa yaxya bnu khalaf qaala xadaanaa abu caasim wahuwa nabiil addaxaaku bnu musaaxin can ibni jurayjin qaala ahbaranii abu zubayr can jaabirin qaala amara nabiyu llaahi sala allahu calayh ali wasalam nebigu wuxuu amray biqatli اlkilaabi eeyaha dilkooda xataa in kaanad xataa in hushaniya kaanad waxay ahayd almar'atu haweenayda taqdamu inay soo gelayso min albaadiyati baadiyaha ay ka soo gelayso yacnii bilkalbi ay la soo gelayso ey fanaqtuluhu waanu dilaynay uma nahaanaa can qatlihaa markaa nebigu waa naga reebay eeyaha dilkooda wa qaala waxa uu yidhi calaykum biاlswad midka madow ogaada kan madow dilaya ayb kuwii kale marka xadiidkan baa wuxuu tilmaamayaa markii dambe in layska reebayba oo eeyihii yacnii dilkii la dili jiray in la dhaafay ayb marka dadkan eeyaha sida ay u dhaqmaan dadkeennu eeyaha waxaad moodaa sharci uma feeriyaan ilmaha waa tuuriyayaanoo waa dilaan dadka waaweyn waa dilaan yacnii eeyigu meesha waxaad moodaa yacnii waa najaasba haddii la yidhi hala dilo hala laayo in la yidhi ruux dhanna jannada wuxuu ku galay naag zaaniyad ahaydaa jannada waxay ku gashay ey ay biyo siisay hadduu ooman yahay biyo ma siinayan xataa weelkuu iga najaasaynaa buu leeyahay xataa waal aan la rabin ama meel god dhulka intuu god iyo wax uga qodo xataa biyo inuu ugu shuba xataa ma samaynayaan waa ku agbaktinayaa eygii taana marka ma fiicno ayb eyga marka midkaas madow umbaa nebigu uu saa u faray maasi waa daalika waxaa weeyaan in loo naxariisto ayb hadduusan isagu ey dadka boqnogooyo hadduusan ahayn ayb baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi saydi ugaarka yacnii fi saydi ay fi tasayudi ugaarsigaa laga wada ugaarsiga iyo axkaamteeda sida loo ugaaranayo iyo axkaamtaas qaala xadaanaa moxamed bnu ciisa wahuwa abu jacfar aabaac qaala xadaanaa jariirun wahuwa jariir bnu cabdilxamiid adabbiyu ayb jariir bnu cabdilxamiid adabbi can mansuuri huwa bnu اlmuctamir can ibraahim wabnu yaziid annaci ibraahim bnu yaziid annahaci abu cimraan alkuufi can hamaamin ayb hamaam bnu اlxaarif can cadiy bni xaatim ayb ayb hamaam bnu اlxaarif annahaci weeyaan marka kan can cadiy bni xaatim huwa طaa'iyu qaala sa'altu الnabiya salى اllahu عalيyه ali waslm nebigan weydiiyey qultu waxaan idhi innii aniga ursilu lkilaaba eeyaha ayaan diraa almucallamata la tababaray eeyaha yacni la tababaray yaan diraa eeyaha la tababaray ayaan diraa buu yidhi almucallama eeyaha marka la tababaray qur'aankaa lagu xusayo ilaahi subxaanaه wa tacaala wuxuu yidhi yasaluunaka maada uxila lahum qul uxila lakum الطayibaat wma callamtum min aljawaarixi mukalibiina tucallimuunahuna mima callamakum اllah fakuluu mima amsakna calaykum ayb eyga marka mucallam inuu yahayoo la tababaray waa wasfi hadda kan eyga tababaran kii aan tababarnayn wuxuu soo ugaara inaan la cuni karina weeyaan xukunka marka ayb eyga marka mucallamka ah almuraadu bilmucallama eeyaha la tababaray maxaa laga wadaana culummada shuruud bay u sameeyaan shuruudda waxaa ka mida qofku yacnii haddii uu eeygu diro inuu dir maayo ayb idaa aqraahaa saaxibuhaa cala asaydi alabathu ayb hadduu diro inay dirmayso wa idaa sajarahaa insajarad haddii uu joogso yidhaahdana inuu markiiba istaagayo ayb wa idaa akhadat isayda xabasatku hadday ugaarka qabatana yacnii inay celinayso oo qofkii u haynayso saddexdaa baa laga fiiriyaa haddii uu diro inay dirmayso joogso hadduu yidhaha inay joogsanayso saydka iyo ugaarka hadduu qabtana sida haalibkaa inuu qofkiisa u celinayo ayb marka saddexdaa la helo shardiga labada hore waa laisku waafaqsanyah shardiga dambana mukhtalafun fiihi waay laakiin inuu waxaa xoog badan oo yacnii shardi jira uu yahay ayb oo waxaa weeyaan kaas waa shardi jira waay ibnu ibnu cabbaas ayaa laga wariyey oo ibnu abi shayba soo saaray oo waxa uu yidhi idaa akala alkalbu min asaydi falaysa bimucallamin eyga haddii la diro ee ugaarka oo iska cuno isaga markuu qabto oo isaga iska cuno ay tababaran ma aha buu yidhi mucallam ma aha eygaas ibnu cabbaas baa saa yidhi ibnu abi shayba musanafka ayb iyo ugaga soo saaray idaa innii ursilu lkilaaba eeyaha ayaan diraa almucallamata la tababaray marka saddexdaa shardi baa markaa saddexdan shardi marka see lagu garanaa marka hal mar maa lagu garanayaa mase ugu yaraan saddex jeer culummadu waxay yidhahdaan saddex jeer ayuu sidaas yeelayaa haddii saddex jeer xaaladiisu saa tahay ay tababaran baa loo qaadanaya qaarna hal mar bay dhahay ayb markaa wuxuu yidhi innii ursilu lkilaaba almucallamata fatumsiku calaya way ii celinaysaa ayb afa aakulu ma cunayaa marka oo ugaartii ugaartiibu ii haynaysaa oo ii xabisaysaa afa aakulu ma cunayaa qaala waxa uu yidhi idaa arsalta alkilaaba eeyaha haddii aad dirto almucallamata la tababaray wadakarta smallaahi magaca allana aad sheegto markaad diraysid bismillaahi aad dhahdo marka aad ku diraysid ugaarka bisinkii aad qabato wadakarta smallaahi marka shardi miyaa iyada waa isku khilaafeen fuqahada sida dabiixadaba layskugu khilaafay bisinku haddii uu ka taga bisinka ee uu ama iloobo ama uu ka tagaba ee eyga ou diro un qofkaana muslim uu yahay sidaa yeelaayo ibnu cabbaas ibnu abi shayba musanafku wuxuu ka wariyey inuu yidhi isaga waxaa la weydiiyey ibnu cabbaas su-ila can rajulin arsala kalbahu walam yusami qof eygiisa diray bismi illaahina aan dhihin qaala waxa uu yidhi almuslimu fiihi ismullaahi casa wajalla muslimku magaca ilaahay waaba ku dhex jiraay qofka muslimka magaca allah dhexdiisa ah marka inuu hadduu sheego ama uu ka tago wax dhibaataa male waa sunna marka saas leeyahay ibnu cabbaas madhabka shaaficina sidaa weeyaan culummada qaarkoodna waxay leeyihiin maya hadduu hilmaamo haa laakiin haddii aanu hilmaaminoo kas uu uga tago ma dabiixa bisin la'aan la gowracayoo kale waa lama cunaayo dhahayaan wadakarta smallaahi magaca allana aad sheegto fakul cun ayb mimaa amsakna calayka waxa ay kuu celiyaan ay kuu qabtaan cun qultu waxaan yidhi wain qatalna hadday dilaanna qaala waxa uu yidhi wain qatalna hadday dilaan cun xataa maa lam yashrakhaa hadduusan la wadaagin kalbun ey laysa minhaa aan ka mid ahayn iyaga kuwaagii ey aan ka mid ahayn hadduusan la wadaagin oo la joogin cun xataa hadday dilaan masaladanna marka waxaa laga qaadanaya eyga marka la diro ugaartii uu qabto ee micida uu geliyo ama uu yacnii ama yacnii uu ku qabto ciddiyihiisa uu ku qabto in la markaa yacnii waxaa weeyaan ee ay dhimato oo intuu hayo markaa ay dhimato nafta ka baxdo mar haddaad bisinkii hore ugu soo ugu soo dhawaaqday waa kuu xalaal waa shay la gowracayoo kalaba wain qatalna marka markuu leeyahay yacnii wain qatalna qaala wain qatalna sidaa weeyaan macnaheeda iyadoo laakiin rafanayso ama nool ayaa lagu soo gaaray see la yeelaa marka waa in la gowraco qasab markaasna iyadoo nool haddii lagu soo gaarana waa la gowracaya haddaysan noolaynna waa xalaal sideeday xalaal ku tahay bakti ma aha meeshaa marka waa ku dhiban yihiin soomaaliduna ummadaday dad dhan bay ku caayaanba marka waxaa ma jiraan qofka hadduu marka fallaarta tuuro bismillaah yidhaahdo ee ay ku dhacdo baasha ramiyada ama saydka uu ku dhaco ugaarka ee markaa uu dhinto waa cunayaa qofka inuu gowraca qasab hadduu nool yahay in la gowraca waa qasab hadduu dhinto laakiin waxaa ku dhacay marka gowrac waaba ku dhacayba kaasaa gowrac u ah horena waa u soo marnay xataa xooluhu hadday didaan falleerta lagu tuuro gowrac inay u tahay ayb wax badan baa marka saa kaga dayacan dadka ayb wain qatalna marka saas u jeeda laakiin eygu hadduu culayskiisa ku dilo laba sibuu eygu u dili karaa waxaa laga yaabaa marka ugaartii intuu ku dul dhaco sidaa ay u dhimataba isagoon ciddi iyo mici midna aan ku qabannin culayskiisa iyo iqalkiisa haddii uu dilo ma la cuni kara marka maxaa yeele waa mawquuda w marka waxaa weeyaan waa waqiid wax ul lagu garaacay oo dhintay oo kale yay la mid tahay marka sidaa baa loo kala saaraya ayb haddii ey kale uu la wadaagana ma la cunaayo sababtoo waxaa laga yaabaa inuu eyga kale qabtay yaa dhici karta maadaama aan la ogeyn asalna hilibku oo iyo saydkaani uu ahaa xaaraan ilaa wixii sharci lagu bannaysta ma ahane ixtimaal hadduu soo galo waxaa la qallibaa asalkii oo ah xurmo ah ayb qultu waxaan idhi buu yidhi armii bilmicraadi takiga yacnii warankayga ayaan tuuraa almicraad waa ul weyn oo afka bir ku leh af leh ayb armii waxaan tuurayaa bilmicraadi warankaygaan tuurayaa fa usiibu waan asiibayaayo waan la helayaa ugaarta afa aakulu ma cunayaa qaala waxau yidhi idaa ramayta bilmicraadi haddaad ku tuurto ushaasi afka caaradda ku leh wadakarta smallaahi magaca allana aad sheegto fa asaaba ou asiibo oo yacnii maashi uu ku dhaco yacnii ugaartii uu asiibo fa khasaqa oo markaa yacnii uu dhaawaco ayb ou markaa dhex galo fakul cun wain asaaba bicardihi wain asaaba hadduu ku asiibo bicardihi ballarkiisa usha qaybta aan afka ahayn usha ah haddii uu ku asiibo oo uu ku dhaco saa ay ku dhimato falaa ta'kul ha cunin maxaa yeeley markaas waa mawquudo waay shaygii marka waxaa la rabaa in fallaarta ama waranku meel uu ka galo ayb uu ku dhaco ayb wain asaaba haddii uu asiibo bicardihi ay bigayri طarafihi اlmuxadad meesha la afeeyey meelaan ahayn ee usha caadiga ballarka hadday ugu dhacdo oo sidaa uu ku dhinto maya falaa ta'kul ha cunin markaa ayb isagoo marka usha ballarkeeda ku dhacay laakiin gagabaaya hadduu arko nololna ay ku jirto ee uu gowracda markaas waa cuni karaa sababtoo gowracaa xalaaleeyey markaas yani wax xalaaleeyey waa gowraca ayb ayb qaala xadaanaa hanaad bnu sariy qaala xadaanaa bnu fudayl huwa moxamed bnu fudayl bni ghaswaan weeyaan yani ala'ima sitta kutubtooday uga soo saareen shiic tashayuc baa lagu sheegay laakiinse ibnu xajar wuxuu keenay hadiisaariga ninkan inaanu yacni tashayuc ku jirino waxaa laga hayaa isagoo dhahaya raxima allaahu cumaan ilaahay cumaan ha u naxariisto radia allaahu calaa cumaan ama radia allaahu can cumaan walaa radiya man lam yatarada calaa cumaan qofkan cumaan radiallaahu canhu dhihinna ilaahay kama raalli noqdo saa inuu yidhi marka qof shiiciya sidaa ma dhahaayo can bayaanin huwa bayaanu bnu bishrin can caamirin huwa caamir bnu shuraaxiil alshacbi can cadiy bni xaatimin qaal sa'altu الnabiya salى اllahu alayh ali wasalam nebigaan su'aalay qultu waxaan idhi innaa nasiidu waxaanu ku ugaaranaynaa bihadihi اlkilaab eeyahan faqaala lii wuxuu igu yidhi idaa arsalta kilaabaka eeyahaaga haddaad dirto almucallamata la tababaray wadakarta sma allaahi calayha magaca allana aad korkooda ku xusto fakul cun mima amsakna calayka waxay kuu qabtaan oy kuu xabisaan wain qatala haba dilo haba dila haddii la doono ilaa an yaakula alkalbu eygu inuu cuno ma ahani fain akala hadduu cuno falaa ta'kul ha cunin fa innii akhaafu waxaan ka cabsanayaa an yakuuna inuu ahaado isagu uu yahay innamaa amsakahu inuu u qabtay un calaa nafsihi nafsadiisa inuu isaga isu xabisay oo isagao u qabtay yaan malaynayaaye hadduu isagu cuno ha taabanin ha cunin laakiin hadduu kuu celiyo ood soo gaarto adiga ha cun ayb ama ha dhinto hadday nolol ku jirtana in la gowraco ayb eyga isaga afkiisa najaas waayo sayidkani ugaartan ou qabanayo marka maa xaaluhaa marka meesha uu ka qabtay maxaa lagu samaynaya ayb waa mas'ale fuqahadu ay ka hadlaan xanaabilada iyo shaaficiyada sida mashhuurka agtooda ka ah waxaa weeyaan meeshii uu ka qabtay in la dhaqo ayb maxaa yeele najaasadiisu waa sugnaatay nebigu ninkan uma sheegin leanna waxay yidhaahdeen mutaqariray agtooda ka ahayd waa yaqaaneen nusuusay ku sugnaatay haddii ay dhacayso unbuu nebigu u sheegayaa maahane cilmigoodayba ku jirtaaba ayb markaa nusuustii eyga najaasnimadiisa tilmaamaysa waa baaqi marka hadduu miciga geliyo ama uu yacnii ciddidiisa ay dhex gasho saa dhiiggii iyo wax ugaga keeno meeshaas marka inuu dhaqaayo waa waa madhabka mashhuurka cinda shaaficiya ka ah kaas ibnu xajarna uu sheegay imaamu nawowina majmuuca uu ku sheegay ayb bacdi alwujuuh oo shaaficiyada waxay leedahay wax dhibaataa male waa layska cafiyey markaas waa nijaaso laakiin la cafiyey qaar waxay leeyihiin xubinta meeshaas in la gooyo waay meeshaa iyo hareeraheeda yaa la jaraya oo la tuuraya wej baa isaguna sidaa dhahayo calaa kullin markaa in la dhaqaa saasaa fiican ayb maxaa yeelay yacnii eyga saydka lagu ugaartana najaas ma ahan kan kalena waa najaas faariq ma ahan ey un nebigu markuu najaasnimadiisu sheegayo ey waa ey un dhinaca najaasnimadu ayb ayb marka xadiidkan cadi bni xaatim wuxuu sheegayaa haddii eygu ou cuno inaan la cuni karin kan saasuu sheegayaa marka xadiid abi haclabana waa arki doonnaa in sha allahu tacaala qال xdثna موسى بن إسmاعيiل qال xadثna xmاad عن cاaصم الأحول عن الشhacبي hacbi hadda waa kan wuxuu sheegay nisbow ku sheegay markii horena can caamir buu yidhi marka waa isku hal nin can cadiي بni xaatiم أن النبiya slى الlaه عalيه aلي وsلم qaal إdaa ramayta bsahmika إidaa ramayta haddaad tuurto bisahmika leebkaaga aad ku tuurto وadakarta sma اllahi yani idaa ramayta الsayda ugaarta haddii aad tuurto bisahmika leebkaaga ama fallaartaada aad ku tuurto wadakarta smallaahi magaca allana aad sheegto fawajadtahu aad aragto min alhadi berrito berri oo kale saad u wareegaysa waa kaa dhumay berritoo kale ad aragtay walam tajidhu mana helin fii maa-in isagoo biyo ku dhex jirana ma aadan arkin walam tajidhu fii maa-in biyana kama aadan helin dhexdooda walaa fiihi aharun raadna kuma aadan arkin walaa fii maxaa idiin dhigan meeshaan aharun walaa fiihi dhexdiisana uusan ahayn aharu hayri sahmika leebkaaga waxaan ahayn raadkiisana uusan ku oolin ayb fakul cun yah walaa fiihi aharu hayri sahmika aharu sahmika ma khalad baa aharu sahmika walaa fiihi aharu hayri sahmika leebkaaga waxaan ahayn raadkiisana uunan ku oolin ayb fakul cun ayb marka waxaa weeyaan marka biyo kuma aadan arkin leeb adiga aadan ahayn leebkaaga leeb aan ahaynna kama aadan arkin kuma aadan arkin see marka fakul cun waida اkhtalطa bikilaabika kalbun waida اkhtalaa kalbun ey haddou dheeho bikilaabika eeyahaaga uu soo dhex galo min hayrihaa oon iyada ahayn falaa ta'kul ha cunin laa tadrii ma ogid lacalahu qatalahu inuu dilay alladii laysa minhaa kaan eeyahaaga ka midka ahayn midka aan eeyahaaga ka midka ahayn yacnii in uu waxaa laga yaaba ma ogid inuu isagu kaa midaan ahayn uu dilay ayb xadiidkan isagu marka wuxuu sheegayaa leeb haddii qofka uu tuuro ugaartii baa la waayey ayb berri oo kalead heshay waa la cuni karaa maantaoo kalead ugaaratay leebkii waa tuurtay waa ku dhufatay laakiin saa u raadinaysay yaad berritoo kale heshay waxaa weeyaan marka idaa qaaba canka saydu ugaarku hadduu kaa maqnaado ood weyso see la yeelaana madhabka shaaficiyada waxaa mutaqarir iyaga agtooda ku xoog badan inaan la cunaynin mar haddii la waayo oo uu maalin ama laba maalmood kadib la arko ugaartii ma la cunaayo ay leeyihin ayb laakiin waxaa xoog badan oo xadiidku uu ku soo arooray in la cuni karo masaladaa meelo kalena marka waa ku tilmaami doonnaa in sha allahu tacaala ayb waxaa laga fiirinayaa un marka haddii biyo isagoo ku jira aad u timaado intaad waysay baad biyo ku dhex aragtay ma cunaysid sababtoo in biyuhu uu ku maashooday baa laga yaabaa isagoo nool marka dhaawaca inuu biyihii dhex galay dabadeed marka biyihii ay dileenoo sabab u noqdeenoo ku dhintay ma la cunaayo marka raadkaaga adiga leebkaaga leeb aan ahayn haddii lagu arkana ma la cunaayo sababtoo qof kala tuuray qofkaa marka inuu bisin u qabtay inuu yacnii adiga marka xaalkiisa ma la garan karo ma cunaysid marka eeyo kale hadday dhex galaanna ood ku dhex aragto eygaagana maya lacallahum kuwaa ay dileen intaan buu sheegaya xadiidka laakiin isagoo nololi ku jirta haddaad aragto eeyo kalea la jooga laakiin ugaartii waa nooshahay waa gowracatay kaas gowracu xalaal ku yahay qaala xadaanaa moxamed bnu yaxya bni faris wahuwa duhliy qaala xadaanaa axmed bnu xambal qaala xadaanaa yaxya bnu zakariya bni abi zaa'ida qaala ahbaranii caasimun ilaxwal can الshacabiy can cadiy bni xaatim ana الnabiya salى اllahu alayh ali waslama qaal idaa waqacat ramiyatuka idaa waqacat haddii ay dhacdo ramiyatuka midii aad gantay yacnii ugaartii aad gamatay ay marmiyatuka tii adiga aad tuurtay fii maa-in biyo hadday ku dhacdo fakhariqa markaa uu maashoodo famaata uu dhinto falaa ta'kul ha cunin xadiidkan marka abu daawuud wuxuu ka warinayaa imaam axmed isagoo marka waasidoo uga warinay moxamed ibnu yax bni faris mxamed ibnu yaxya duhli ayaa isaga iyo sheekhiisa axmed u dhexeeya abu daawuudna sida lo ogyahay imaam axmed imaam axmed abu daawuud sheekh buu u yahay inta badanna toosoobu uga wariyaa laakiin markan waa siduu uga wariyey qaala xadaanaa cuثmaan bnu abi shayba qaala xadaanaa cabdulahi bnu numayr qaala xadaanaa mujaalidun can الshacbiy can cadiy bni xaatim ana الnabiya salى اllahu عalيh ali wasalam qaal maa callamta waxaad bartayoo min kalbin eey ah ow amase baazin shimbir baazigu marka waa gorgorkoo kale waa nooc shimbiraha ka mid ah xadiidkan marka waxuu keensaday ey keliya maahane shimbiraha xataa in lagu ugaaran karo gallayrka iyo gorgorka iyo bahalkan baaska iyo in lagu ugaaran karo ayb aayadduna waaba caam yeeshayoo wamaa callamtum min aljawaarixi bay dhahday kuwa wax dhaawaco kuwa wax dhaawaco marka ey keliya ma aha jawaarixi eyga keligii ma aha shimbiraha marka qaarkood baa lagu ugaaran karaa ayb marka xadiidka saas u keenay laakiin mujaalid waa daciif sanadka ku jiro riwaayada marka yanii inta kalena marka waa sugnaatay laakiin bilafdi yani baaow awbaasintaas ayaa isagu uu keligii warinaya marka taas baa marka la haystaa laakiin aayaddaa looga kaaftooma xukunka mas'alada uma arsaltahu aad dirtay wadakarta smallaahi magaca allana aad qustay fakul cun mima amsaka calayka wuxuu kuu xabisay qultu waxaan idhi wain qatala haddii uu dilana qaala idaa qatalahu haddii uu dilo walam ya'kul minhu shay-an waxna uusan ka cunin fainamaa amsakahu calayka aduu kuu qabtay ee iska cun intaan intii aan soo sheegnay qaala abu daawuud albaasu shimbirku gorgorka oo kale ah idaa akala haddii uu cuno falaa ba'sa bihi dhib ma laha waalkalbu eygana idaa akala haddii uu cuno kuriha waa la nacayaa marka shimbirku culammadu waxay yidhaahdaan iyo eyga wuxuu kala soocayaa baasku yacnii si kale maba lagu ma ku tababar maayaba ilaa inuu cuno un maahan yacnii baaska iyo eygu waxay ku kala duwan yihiin buu leeyahay eygu yacni waa laga celin karaa isagu waa qaban karaa keliya laakiin shimbirka shimbirahan gorgorka iyo kale iyagu hadday ku degaan laabudda inay cunaan waa qasab in lagu ugaartana waa la banneeyey binaan calaa daalika dhib male saas uu leeyahay abuu daawuud waalkalbu idaa akala eygu hadduu cunana kurihadaasna karaahatu taxriim miyaa mase waa karaahatu tanziih labada waa muxtamal karaahatu taxriim inay tahana xoog badan ayb wain shariba dama eygu hadduu dhiigga cabo falaa ba'sa bihi dhib ma laha ayb dhiigga hadduu yanii u ka dhuuqo u dhiigga cabo wax dhibaataa ma laha cadi ibnu xaatim yaa waxa uu yidhi in shariba min damihi falaa ta'kul cadi ibnu xaatim saxaabiga xadiidtan warinayaaba wuxuu yidhi oo ibn abi shayba uu ka wariyey haddii uu dhiigga cabo falaa ta'kul ha cunin fainahu lam yucallam lam yatacallam maa callamtahu wixii aad bartay ma baranin dowba dhiigga cabaayo wixii adiga aad bartay maba baraninba eegi caطaa ibn abi rabax isaga waxaa laga wariyey inuu yidhi in akala falaa ta'kul wain shariba hadduu dhiigga cabana fakul iska cun xasanulbasrina laba riwaayo kale horjeedo oo ay midda sida muuqato tan mashhuurka ah ay tahay in akala ayb falaa taakul wain shariba fakul ayb oo isagu uu le in akala wain shariba fakul saasoo kalena calaa kullin marka dhiiggiisa hadduu cabo maxaa laga qaadanaya akar kaiir min alculamaa waxay leeyihiin dhib ma leh oo dhiiggu cabiddiisa cunid maahan bay dhahayaan qال xdثna محمد بن عيسى هو أbو جعفر الطباع qال xdثna هuشaيم qال xdثna داود بن cمر ayb هو داود بن أbي hind عan bصر بن عubayd اللahi عan أbي إdrيiس الkhwlاnي هو cاaئd اللahi بن cمر عan أbي ثacلبة الkhushaني badanaa marka labadan صxaabi ba أxaadiidta saydka laga wariyaa iyagaana ugaarsan jiray marka muhiimad gaaray ku haysay can abi aclabata alhushaniyi qaala qaala rasuulu lahi sal slam nebigu waxau yidhi fii saydi اlkalbi eyga ugaarkiisa ugaaridiisa idaa arsalta kalbaka eygaaga haddaad dirto wadakarta smallaahi magaca allana aad sheegto fakul cun wain akala minhu haba cuno wain akala haba cuno minhu ugaartii waxa ka cunaba wakul maa raddad calayka yaduka wakul cun maa raddat calayka yaduka gacantaada waxay kuu soo celiso yani gacantaada waxay kuu soo celiso waxaad gacantaada fallaarta aad ku tuurto iyo warankaad ku tuurto cun ugaarsi sidaa xadiidkan marka iyo kii cadiy ibni xaatim way iska hor imaanayaan oo kan wuxuu leey idaa arsalta kalbaka wadakarta smallaahi fakul wain akala minhu eygu markuu kuu qabto kadib hadduu cuno xataa iska cun ayb xadiidkan saas u dhahaya kii cadiy ibni xaatimna wuxuu leeyahay haddii oygu ou cuno ha cunin liannaka laa tadrii ma ogi yacnii liannaka maxaa yeelay innamaa amsaka calayhi saa isu celiyey xadiidkii cadiy ibni xaatim sidaasuu ahaa kanna sidaan buu leeyahay markaa see la yeelayaa culummada qaar badan waa kala rajaxayaanoo waxay leeyihiin xadiidka cadiy ibni xaatimaa saxiix ah oo xoog badan maxaa yeelay fi saxiixayn uu ku sugan yahay midkaan saxiixaynka kuma sugna bacdi ahlilcilmina waaba daciif yeelay marka xadiid saxiixaynka ku sugan iyo midaan ku sugnayn riwaayatu asaxiixayn almuttafaqi calayha baa xoog badan qaarna waxay isku dayeen inay jamciyaan oo kuwa jamciyey waxay yidhaahdeen waxaa lagu jamcinayaa xadiidka cadiy ibni xaatim waxaa weeyaan markuu ugaarta qabtaba hadduu hore ka cuno ugaartii buu qabtay waxyar kadib adaa u yimid isagoo waxaad aragtay meelo ka googoostay oo cunay ha cunin marka midkan abitaclabata alkhushanina waxaa lagu xambaarayaa eygu hadduu inta kuu qabtay ou isagu muddo intuu kuu hayey soo u hayey inta gaajooday ee markaa xoogaa uu ka cunay markaasoo kale waa la cuni karaa wain akalada abuuaclaba saasaa lagu xambaara bay dheheen qaar marka saabay u jamciyeen qaarna waxay yidhahdeen karaahatu tansiih waaye xadiidka cadi bn xaatim yani adii kan yani cuntada in la cuno waa iska bannaan tahay laakin waa laga fiican yahay xadiid cadi bn xaatim baana sheegaayo in laga fiican yahay calaa kullin asalkii baaba lagu soconaa asalku wuxuu ahaa dabiixada ama saydku waa shayga yani xurmow asal u ahaa marka inaan la cunin xadiid cadi bn xaatim asalkiibuu baaqi ku yahay asalkaa xoojinayo ayb marka hadduu eygu cuno waa laga tegaa ma la cunayo ayb wa kul maa raddad calayka yaduka gacantaada waxay kuu soo celisana cun ayb bacdu ahlilcilmi marka waxay yidhahdeen wain akala minhudaas marka laga reeba xadiidka inta kale saxiix waaye maxaa yeelay falam yadkurhu fii xadiidi abi aclabata alkhushani hayru daawuud ibni camr ayb daawuud hayrkiis wain akala minhu ma sheegin inta kale biduuni wain akala minhu bay sheegeen ayb inkastoo ibnu maciin uu towfiiqiyey daawuudkan haddana imaam axmed waxa uu yidhi muqaaribu اlxadiid ma araa bixadiidihi ba'san abu zurca wuxuu yidhi laa ba'sa bihi abu daawuud saalixun cibaaraad xoogaa yaryar bay ku sheegeen ayb abu xaatim waxa uu yidhi shaykhun wa qaala laysa bilmashhuurina waa yidhi marka intii kale haddaynan wain akala minhu sheegin daawuud keliya uu sheegay wain akala minhu waaba shaadba marka ziyaadadan haddaysan munkarad noqonin waa shaad saasaana looga tegaa marka waa munkar iyo shaad marka la leeyahay musalaxana waxaa laga yaabaa inaad ku aragteen tawasucaa ku jiro culummada muxadisiinta mararka qaarkood mukhaalafatu almaqbuul liman huwa owlaa minhu ayay waxay ku sheegaan mararka qaar munkar iyadoo shaad ay tahayba haddana rubamaa inay munkar ku sheegaan ibnu xajarna nusada waa kii ku sheegi jiray ayb marka haddii shaad la yidhah iyo haddii munkar la yidhaha daawuudkaasay ka dhalanay daawuud haddii daciif laga dhigo ama yacnii wuxuu noqonayaa marka riwaayada munkaray noqonaya haddii maqbuul uu yahayna waa shaad wayna kala minhudaas haddii munkar la yidhaahdana calaa sabiili tajawuz laa ba'sa bihi wayna kaladaa markasa waa daciif قال xdثna الxuسaين بن معاaذ بن khulayf qال xadثna cبدالأعلى whuو cبدالأعلى بن cبدالأعلى الsاmي qال xadثna dاwuud عن cاamر عن عdي بن xاaتم أنه qاaل yا رasuul الlah rasuulka ilaahayow أxadunaa yrmi الsayda midkeen yrmi wuxuu tuurayaa الsayda ay الmasiida kan la ugaaranayu tuurayaa fayqtafii wuxuu raacayaa aarahu raadkiisii buu raacayaa alyowmayni laba maalmood والثaلaaثaة iyo سddex uma yajidhu wuxuu arkayaa meyitan isagoo dhintay wa fiihi waxaana ku yaalla oo korkiisaa sahmuhu leebkiisii dhaawaca ayaa kuluma cunayaa qaala nacam buu yidhi nebiga hah in shaaa hadduu doono ow qaala ama wuxuu yidhi yaakulu waa cunayaa in shaaa haddii uu doono meeshaan marka waa masalada da aan ka hadlaynayo saydku hadduu dhumo la waayo nabarkii baa ku dhacay laakiin in qaaba canka maxaad yeelay shaaficiyadu waxay yidhahdaan ma la cunayo xadiidkan iyo kii hore waxay tilmaamayaan in la cunaayo haddii uusan biyo ku dhicin nabar kale aadan ku arkin eeyo kalena aadan ku ag arkin imaamu shaafici marka wuxuu yidhi alqiyaasu anlaa ya'kulahu qiyaasku waxaa weeyaan buu yidhi inaan la cunin maxaa asalka uu fiirinaya alqiyaasu anlaa ya'kulahu idaa qaaba canhu masracuhu ayb idaa qaaba canhu masracahu haddii uu ka maqnaado yani dhimashadiisa dhimashadiisa haddii uu ka maqnaado maaha inuu cuno markaa wa can ibni cabbaasin ibnu cabbaas waxaa laga wariyey buu yidhi maa qaaba canka wixii adiga markaa yacnii kaa dhumo oo kaa maqnaado leylatan habeen falaa ta'kulhu ha isku cunin ibnu cabbaasna marka saa shaafici sheegayo hadalkaa marka ibnu cabbaas buu soo deliishaday qiyaaskuna saas waayuu yidhi wadahaba hawriyu sufyaan hawri isagu wuuu ku shaafici saabuu ku tegey sufyaan hawri waxa uu yidhi wuxuu ku tegey idaa qaaba canhu leylatan wayowman yukrahu maalin iyo habeen hadduu kaa maqan yahay ood heli weyso waa la kahanayaa inaad cunto awsaaci isaga wuxuu ku tegay in la cuni karo ay bannaan tahay intaba istidkaarkaa sheegaya ziyaado ayaa marka xadiid cadiy bni xaatim ku timidoo tirmidi oo warinaya iyo nasaa'i idaa wajadta sahmaka fiihi walam tajid fiihi walam tajid bihi ahara sabucin wacalimta anna sahmaka qatalahu fakul minhu dugaag cunay haddaadan arkin leebkaagii inuu ku dhacay aa u jeedid cun haba kaa maqnaada haddii la rabo xadiidkaasaasuu dhahaya kan iyo kaa iyo marka laysu geeyo inay bannaan tahay ayb raafici isaga waxa uu yidhi anna daahira nasi الshaaficiyi imaamu shaafici naskiisa sida ka muuqanaysa inuu yahay in qaaba haddii uu maqnaado saydku wawajadahu mayitan isagoo markaa dhintay uu helo annahu laa yaxilu annahu laa yani ma xalaaloobay ma xalaaloobaya markaa alimaam الnawowi marka wuxuu yidhi alxilu asaxu daliilan imaam الnawowi wuxuu yidhi inuu xalaaloobayo xalaal uu yahay xagga deliilka ku saxiixnimo badan alxilu asaxu daliilan ayb bayhaqi fii kitaabihi almacrifa macrifaة الsunan واlaaثaar waxa uu imaam wuxuu yidhi ana shaaficiya اstamsaka qowla bni cabaas wuxuu sheegay imaamu shaafici inuu qowlka ibnu cabaas iyo qiyaaska inuu qabsaday ayb markaasuu wuxuu yidhi kadib wuxuu sheegay imaamu shaafici inuu yidhi wahada laa yajuusu cindii hayruhu qowlkaas ibnu cabaas waxaan ahayn oo yani waxaan ahayn oo bannaan ma jiraan ilaa an yakuuna jaaءa can الnabiyi salى اllahu عalayh ali wasalam fiihi shayun fiiri marka hadalkan si fiican macna u dhuux wuxuu leeyahay imaamu shaafici qowlkaas ibnu cabaasee hadduu kaa maqnaado habeen ma cuni kartid ee qiyaaskuna uu sheegayo yaa wax aan ahayn ma bannaano ayuu yidhi ilaa in la keenaayo xadiid nebiga ka sugnaaday maahane sala allahu calayh waali wasalama fayasqutu kullu shayin khaalafa amra اnnabiy sala allahu calayh waali wasalam haddii xadiid la soo helo wuxuu yidhi nebiga ka sugnaaday shay walbo oo nebiga amarkiisa khilaafo waa dhacayaan maaragti walaa yaquumu minhu ra'yun walaa qiyaasun qiyaaska aan hadda haysanno iyo ra'yigu markaa waa tegayaan ma istaagi karaan meel sunnada nebiga ay timid qaala albayhaqiyu marka bayhaqi wuxuu yidhi waqad habata alkhabaru xadiidku waa sugnaaday marka waa kan sooma aragti fayanbagii an yakuuna huwa qowla ashaaficiyi qowlka shaafici marka inuu kan ahaado yaa habboonuu yidhi imaamu shaafici sideeda marka waxaa fiican imaamu shaafici xataa waxa ka sugnaaday iyo waxaan ka sugnaanin kutubta bayhaqi in loo laabto maxaa yeele isaga imaamu shaafici wixii ka sugnaaday sanaduu ku warinaya marka waa la ogaan karaa wixii shaafici ka sugnaaday waxaan ka sugnaanin hadaad marka kutubahan muta'akhiriinta xawaashidan markaa ag joogto qaala shaaficiyu kadaa ma iska rumaynaya marka inuu shaafici sidaa yidhi ma la rumayn kara laabudda in la taxqiijiyo waayo waxaan shaafici inuu yidhi iyo in kale dad badan baa marka waxay moodayaan wax badan oo shaafici laga sheegay inay sax iska tahay laakiin bayhaqi baa aad u kala saaray kitaabka marka sunanulkubraha adilada shaaficiyada fiqigoodu ka hadlaa axaadiidta markaa iyagu ay deliishanayaan iyo wixii iyaga markaa loogu jawaabay wixii laga yidhi laga hadla kitaabkan macrifat sunan walaaaarna aad uu daruuri u yahay muhim u yahay ayb calaa kullin marka qiyaaska iyo yacnii qowlkaas ibnu cabbaasee shaafici qabsaday isagaaba qaacido ka dejiyayoo waxa uu yidhi haddii nas sugnaado qiyaasku markaa ma istaagi kara waa tegayayb insaafkiisa marka fiiri iyo sidau sunnada u raacayo ayb ayb yaakulu inshaa waa cunayaa buu yidhi marka haddii uu doono ayb marka fatxulbaarigana waa soo naqlinaya waxaan oo dhan juska sagaalaad ayb juska sagaalaad buu ku soo naqlinayaa marka yacnii saydka iyo dabaa'ixda iyo halkaas isagu geeyey ayb qال xadثna mحamed بن kaثيir qال أخbarna شhucبة عan cabdاللahi بن أbi الsفر عan الشhacبي qال qال cadiي بن xاatim sألtu النabiy slى الlaه عalيه aلي وsلم nebigan su'aalay can اlmicraaضi micraadka usha yanii waranka hoosta kale caaradda kale yaa nebiga wax ka su'aalay faqaala wuxuu yidhi idaa aصaaba bxadihi afkiisa hadduu ku asiibo fakul cun waidaa asaaba bicardihi ballaarkiisa haddii uu ku asiibana falaa ta'kulha cunin fainahu maxaa yeeley isagu waqiidun mawquudun weeyaan wax ul lagu tumayoo kale oo saa ku dhintay qultu waxaan idhi ursilu kalbii eygaygaan dirayaa qaala idaa samayta fakul haddaad bismillaahi dhahdo cun wailaa falaa ta'kul haddii kale ha cunin wain akala minhu hadduu ka cuno falaa ta'kul wain akala hadduu cuno minhu ugaarta xaggeeda hadduu wax ka cuno falaa ta'kul ha cunin fainamaa amsaka linafsihi nafsadiisa u qabtay faqaala ursilu kalbii eygaygaan dirayaa faajidu calayhi waxaan ku helayaa korkiisa kalban aakhara ey kale faqaala laa ta'kul ha cunin liannaka inamaa samayta calaa kalbika eygaaga unbaad marka bismillaahi ku tiri qaala xadaanaa hanaad bnu sariy can ibni اlmubaarak can xaywata bni shurayxin qaala samictu rabiicata bna yaziid addimashqiy yaquulu isagoo dhahayaan maqlay ayb ahbaranii abu idriis alkhawlaaniy caaid allaahi caaid اllaahi ayb qaala waxau yidhi samictu abaa haclabata alkhushaniy yaquulu qultu waxaan idhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayo innii asiidu waan ugaaranayaa bikalbi almucallam eygayga la tababaray ayaan ku ugaaranayaa wa bikalbi io eygayga alladii laysa bimucallamin iyo kaan wax la barin qaala wuxuu yidhi masadta bikalbika waxaad ku ugaartay bikalbika eygaaga almucallama ee markaa almucallami la tababaray fadkur ku xus ismallah ilaahay magaciisa ku xus wakulcun wamasadta waxaad ku ugaaratay bikalbika eygaaga alladii laysa bimucallamin aan la tababarin faadragta aad haleesho dakaatahu gowriciisa fakul cun meeshan maxaa ku jira marka eyga aan la tababarin hadduu lacalla wax iska qabto naf haddii lagu gaaro shaygaas gowracaa lagu xalaashanaya laakiin haddii aan naf lagu gaarine ow dhinto ka waran ugaarkii waaba dhintayba ma la cunayo markaas ila mafhuumka saasaa laga garanaya wamasadta bikalbika aladii laysa bimucallamin faadragta dakaatahu daki in la gowraco nebiga ku xihay kaas marka eygu inuu laabudda inuu ahaado mucallam ayaa shardiga qaala xadaanaa moxamed bnu lmusafaa qaala xadaanaa moxamed bnu xarbin xaa waxadaanaa moxamed bnu lmusafaa qaala xadaanaa baqiyatu marka moxamedkan ayaa laba sheekh leh baqiya iyo moxamed bnu xarbin can الzubaydiy قال xدثنا يونس بن صyف قال xدثنا أبو إدريiس الخولاني قال xدثني أبو ثعلبة الخuشhني qال qاala lii رasuuل اللhi صلى اه سلم نبgu wxuu igu yidhi ya أbا ثacلبة كulcun maa radad calayka qawsuka maa radad waxay soo celisay calayka adiga korkaaga ay ku soo celisay qawsuka qaansadaada iyo wakalbuka eygaaga waxay kuu soo celiyeen زaada can iبni xarbin almucallama eygaaga la tababaray wayaduka gacantaada waxay kuu soo celisay fakul cun dakiyan gacantaada kuu soo celisay marka waxuu ka wadaa dabcan wixii waran gacantaada ula tuurtay fakul cunkaasi dakiyan ku la gowracay yacnii isagoo ah wakayra dakiyin iyo isagoon la gowricin yanii isagoo la gowracay iyo isagoon la gowricinba cun wixii eygaagii aad tababartay iyo gacanta waxaad ku tuurtay iyo bisinka u qabatay iska cun hadday dhintaan iyo marka haddii intay iyagoo nool aad gaartood gowracata labadaba gowrac iyo gowrac la-aan ku cun qaala xad markaa eyga majuusiga iyo ka warran marka waxuu diray isaga marka dabiixadu beelxogu noqonaysa mushrigu marka sayidka uu sameeyo ma taraya waa dabiixadiisay la mid tahay qofka mushriga ey haddii intuu diro ugaar soo qabto oo ugaartii marka eygu uu dilo ma la cuni kara ma la cuni kara sababtoo ah sayd maaha asagu yacni dabiixadiisaba ma bannaanayn jirin ma garan gowriciisu awal mushriga ma bannaanayn laakiin hadduu intuu ey diro eygii oo wax qabto ugaartiioo nool la arko noloshaa marka uu kugu dhiibo haddaad gowracdo waxaaska xalaal marka gowracana waayo waxa xalaaleeyey eyga majuusigu leeyahay ee tababaran adiga uu kuu dhiibo coda ayaan kula joogjooga tababartay haddii aad dirsato ka warran wuxuu kuu soo qabta xalaal waay sababtoo ah waxay la mid tahay culammadu yidhaahdeen middi hadduu ku siiyo mushrigu hadduu middi ku siiyo ood middida iska dhaqdo ood nadiifsato haddaad marka wax ku qalata adiga middidaanaa mushrig lahaa miyaa laleeyahay ma la dhahayo qال xdثna mحamed بن الminhal الضrيr qal xadثna يزيid بن زurayc qal xadثna xabيb الmucalم can cmr bni شhucayb can abihi can jadihi ana acraabiya reebaadiye yuqaalu lahu layha abu aclaba qaala waxa uu yidhi abu aclabata اlkhushani jurhuum bnu naashir alayha magaciisa qaala wuxuu yidhi yaa rasuul اllah rasuulka ilaahi ina lii kilaaban mukalabatan ina lii kilaaban ee ayaan leeyahay mukalabatan lagu ugaarsado faaftinii ii iftoo oo ii jawaab fii saydiha ugaarkeeda faqaala الnabiyu salى اllahu عalيh wali wasalam in kaana laka kilaabun eeye haddaad leedahay mukallabatun lagu ugaaro fakul mima amsakna calayka waxay kuu qabtaan cun qaala dakiyan aw hayra dakiyin iyagoo la gowracay iyo iyagoon la gowricinaa qaala waxa uu yidhi dakiyan haa cun iyagoo la gowracay aw hayra dakiyin ama iyagoon la gowricin qaala waxa uu yidhi wain akala minhu haddii uu cunana oo uu wax ka cuno qaala wain akala minhu haddii uu ka cuno xataa waana middaa daaya aan soo sheegnay waxaa saxiix ah haddii uu wax ka cuno eyga in la tuuraayo oon la cunaynin qaala yaa rasuul allah rasuulka ilaahi aftinii ii jawaab fii qowsii qaansadayda qaala kul cun maa raddad calayka qowsuka qaansadaada waxay kuu soo celiso qaala dakiyan aw hayra dakiyin isagoo la gowracay isagoon la gowricin qaala wain tahayaba haddii uu maqnaado cannii anigaga maqnaadana qaala wain tahayaba canka hadduu kaa maqnaado maa lam yasilla hadduusan urin yani shayga haddii aanu urin ow tajid fiihi maa lam tajid fiihi haddii aadan ka helin dhexdiisa aharan raad hayra sahmika raadkaaga aan ahayn marka hadduu uro culammadu waxay leeyihiin qolada markaa daayan masaladaas oo ka soo hadalnay haddii uu kaa maqnaado ugaartu waa la cuni karaa ayb haddii shuruudii wixii aan sheegaynin laga helo xadiidkanna marka maxaa lagu xambaarayaa xadiidkan waxaa lagu xambaarayaa karaaha lagu xambaaraya marka uu leeyahay yani maa lam yasilla hadduusan urin hadduu uro marka waa laga tegaan hadduu uro oo nafsadaadiina u xun tahay oo adiga markaa aad ka ashashayso iskaga tag shayga marka isagoo uraaya ma la cuni karaa xalaal ma tahay in la cuno horta shay sidiisaba waa la cuni karaa nebigu sal ll slam wuxuu cunay akala ihaalata sanikha baruur soo shiirtay oo quruntay baa nebigu uu cunay calayhi salaatu wasalaam xadiid saxiixa uga sugnaatay marka kani hadda annagu xalaal iyo xaaraanaan ka hadlayna xadiidkan marka yani haddaad dhibsanayso ka ashashaysa iska tuur ha cunin saasay marka culammada qaar badan oo ka mida ay ku sheegeen ayb qaarna waxay yidhahdeen hadduu uro maba la cunaayo waa xaaraam haddii uunan urin kaana maqnaado waa cuni kartaa qaala waxa uu yidhi aftinii ii jawaab fii aaniyati اlmajuus majuusta weelasheeda ayb weelasha dadka majuusta ay wax ku cunaan yani dadka aan najaasta iska dhowrin oo baktiga cuno iyo dadka yani iyagu markaa khamrada weelashooda ku caba iyo doofaarka kuwa cuno iyo kullaa soo gelayaan idad durirnaa haddii naloo dhibaato geliyo ilayha weelashaas hadday danta nagu kalifta maxaan samaynaa qaala qsilhaa dhaq wakul fiihaa cun oo ku cun markaa asalkii iyo daahirkii meeshaan daahirkii baa la qallibay asal awal maxaa ahaana asal waxaa ahaa yani dahaara asal ahayd ilaa najaasta in la yaqiinsada ma ahane soo maa laakiin meeshaan maxaa yimid qolada nasaarada ee doofaarka iska cunaan dheryaha ay wax ku karsadaan yacnii digsiyada ay wax ku karsadaan waxaa daahir ah inay wakhtigaas wax ka cunaan ay ku karsadaan marka asalkii baa la qabsanayaa markaan lama dhahaye daahirkan lagu og yahay ee lays ee xoogga badan ayaa la istisxaabayaa asalkii marka waa laga tegaa seeleyla waa la dhaqayaa marka oo nebigu dhaqid buu markaa amray weelashaan la sheegayana waa weelasha ay iyagu isticmaalaan laakiin weelka cusub ka warran marka oo laga soo gato hadda ka horba ayna waxbaba ku karsanninba kaas adoon dhaqin waa waxaa ku karsan kartaa bideli nebiga calayhi salaatu wasalaam intay u soo hadiyeeyaan dhar dharka ay u soo hadiyeeyaane cusub nebiga ma dhaqi jirin najaas waaye nimankan najaas iskama dhowraan ma dhihi jirin marka shayga ay isticmaalaan iyo waxa cusub waa laba xogunay kala leeyihin bukhaarina macnahaas waa ku sheegay saxiixiisa ayb iqsilhaa dhaq wakul fiihaa ku cun markaa weelashaa ida durirnaa ilayhana maxaa laga qaadanaya haddaysan dhibaato kuu geynin ka dheeraaw waxba ha ku cunin weelashooda haddaynan dhibaato kuu geynin baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fii saydin ugaar quطica minhu laga gooyey qiطcatun qayb laga gooyey qaala marka ugaarta haddii qayb laga jaray see la yeelaya yacni baabkan u baabaysanaya waxaa weeyaan ugaartii waa la tuuray qayb jirkeedii ka mida ayaa ka go'ay qayb jirkeedii ka mida ayaa ka go'ay qaybtii kalena waa ordaysaa ugaartii marka way ordaysaa nabarkii markuu ku dhacay qayb baa ka go'day ama baridii ha noqoto ama yacnii wax uun ha noqoto qayb iyada ka mida go'day intii kalena marka ugaartii waa sii socotay oo waa orday qaybtaa dhacday waa najaas ma la taabanayo qaybta iyadoo isqabta marka inteedii kale hadday la dhimato ku dhimato ama iyadoo nool aad ku soo gaarteed gowracato intaas waa lagu rugseeye waa cuni kartaa ayb macnuu marka sidaa weeyaan haddii inta lagu dhufto warankii laba ay u kala go'do laakiin de laba hadday u kala go'do marka waa cunaysaa labadaba marka ma noqonayso masaladan aan ka hadlayna ma soo gelayso ayb قال xadaثna cثmaan بن abi شhaybة qال xadaثna hاشhim بن الqاsim qال xadaثna cabdالرحمن بن cabdاللahi بن dinar عan زayd بن أسلم عan cطاء بن يasاar عan أbi wاaqidin qاal qaala النabiyu slى الlaه عalيه alي wsلم nebigu waxa uu yidhi maa quطica wixii laga jaray min albahiimati xoolaha wahiya xayaة iyadoo nool fahiya meytaة bakti weeyaan neefkii oo nool wixii laga jaray waa bakti ugaartiina waa la mid iyadoo ugaartii ordaysa hadday qaybi ka dhacdo qaybtaas waa bakti najaas waa mana la cuni karo ibnu abi shayba cabdullahi bni mascuud wuxuu ka wariyey dacuu maa saqaطa wixii dhacay ka taga ayb wadakuu maa baqiya yanii fakuluuhu marka wixii kale gowraca cuna dad nolol ku gaartaan haddii nolol aan lagu gaarin ad waxaa xalaalaynayo wixii lagu tuuray calqamata bnu qays annaqaci se wuxuu yidhi idaa daraba arajulu asayda qofku hadduu dhufto yacnii wax ku dhufto ugaartii fabaana cudwun minhu xubin ay dhacdo taraka maa saqada wixii dhacay waa ka tegayaa waakala maa baqiya inta kaleu cunayaa ayb cadaa ibnu abi rabax isagana saasoo kaleu yidhi oo wuxuu yidhi isaga wuxuu ku sii daray in jazalahu biinayni laba hadduu u kala baray akalahu markaa waa cunaya laba hadduu u kala go'o waa cunaya xasanulbasri isaga waxaa la weydiiyey fii rajulin daraba saydan faabaana minhu yadan aw rijlan wa huwa xayun uma maata ninbaa sayd buu wax ku dhuftay lug baa ka go'day intii kale waa or orday qaala yaakuluhu waa cunayaa walaa yaakulu maa baana minhu xubintii ka dhacday isagoo nool ma cunaayo inta kaleu cunaya marka fuqahadu saas weeyaan qowlkooda baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fi itibaaci saydi ugaarka raacraacitaankiisa yani in ugaarsiga ugaarta in la raacraaco iyadu say tahay ma bannaan tahay inay bannaan tahay de xadiidkii cadiy ibni xaatim iyo abi saclaba iyo nebiga waa kii u banneeyey oo u rugseeyey ayb laakiin hadday de khafle ay kugu rido qofku uu duurjoog u noqdo yacni diin iyo waxaa waxa uu uga tago oo uu noqdo qof uun iyada daba taagan taas waay midda marka la damiyey oo la eedeeyey sida beerahaba nebigu sal ll slam uu u yidhi intuu guri soo galay yaamba ayuu ku arkay markaasuu yidhi iyo aalad wax lagu qoto markaasuu wuxuu yidhi middaani guri ma soo gasho ilaa dadkeedu waa dulloobaan saasoo kale waxaa lagu xambaarayaa qofkii ku mashquulo oo daacada uga mashquulo kanna sidii u weyn qال xadثna مسدد qال xadثna يحيى هو بن سعيid القطان عن سفyان qال xadثnي أbو موسى عن وهب بن منبه عن بن عabاس عن النبي slى الله عليه لي وسلم وqاaل mرة سفyان mar waxa uu yidhi وlaa أعلمه إلا عن النبي sl اه سلم ma ogi ilaa nebigun inuu ka sheegaya ma ahane qaala waxa uu yidhi man sakna الباadيةa baadiyaha qofkii dega jafا waa qalalaya wman itabaca sayda ugaarka qofkii raaco hafala qof haafil ah buu noqonayaayo yacnii aakhirada iyoiyo diinka ka dhoohan waman ata suldaana suldaanka qofkii u tagtagana ninka madaxda ahna uftutina waa lagu fidneeyaa saasuu tilmaamay xadiidka marka isnaadkiisu abuu muusa ninkan baa ku jira abuu muusa isaga jahaala ku sugan laakiin xadiidka tirmidi waa xasaniyey iyadoo sidaa ay tahay baqawi masaabiixu sunna isaguna sidoo kale waa ku xasaniyey cabdulxaq alishbiili xadiidka isaga waa saxiix yeelay ibnu muflixna isnaadkiisu waa xoojiyey abuu muusahan marka wuxuu jasmiyey inuu yahay israa'iil ibnu muusa ahiqa imaam axmedna wuxuu caddeeyey isagu inuusa israa'iilkaas ahayn midkan kitaabkiisa cilalkuu ku caddeeyey ayb laakiin cabdulxaq ibnuulqataan ayaa ka daba tegey bayaanulahmi walyihaamka wuxuu sheegay bianna fii isnaadi alxadiidi abaa muusa laa yucrafu albatta markaaduu ninkan baa marka warkiisu u badan yahay taqriibka qof hadduu haya qriibkan ka fiiri doonaa abuu muusahan ayb marka xadiidkan marka wuxuu tusa mutuun fara badanoo macnahan sheegaysana waa jirtaa baadiyaha qofka haddii uu dego waa qalalayaa waa saxoo jumcadii buu ka dheeraanayaa cilmigii buu ka dheeraanayaa jamaacadii buu ka dheeraanayaa wahaakada allaahuma baadiyaha in wax lagu barta maahani meelaha qaarkood baa baadiyaha cilmiga lagu bartaa meeshaas oo kale marka qofku ma noqonayo sidan la sheegayo dhulkan muritaniya oo kale baadiyaha cilmiga badanaaba lagu bartaa magaalooyinka waaweyn cilmi male ayb oo axaadiidta iyo qur'aanka iyo tafsiirka iyo meelaasaa lagu bartaa ayb marka laakiin badanaa baadiye asal waxay ku tahay inaan wax lagu baran waman ittabaca sayda afar ninkii ugaarta raacraacana waa dhoohanaanayaayo qof de wacdi iyo ma arkaayo waa ninkaas ugaar eryenayo ugaarna duuray joogtaa isaguna waman ata suldaana ftutin ninkii suldaanka u tagtaga ninka madaxdaana waa ku fidnoobaya waa lagu fidnaynayaa iyadu tanna waxaa weeyaan salafku saanayna ahaan jireenoo hadal badan bay ka leeyihiin yani arrinkan ayb cadaa alkhuraasaani abu bakr alajuri kitaabkiisa akhlaaq اlculamaa wuxuu ku sheegayaa inuu yidhi qofka xaakimka ah ood albaabkiisa tegaysid inta aad ka nuqsaaminayso xoola ah waxa xoolo ah ood ka soo qaadaysood ka nuqsaamiso diinkaagu isaguna ka nuqsaaminayaa intii oo kale intaa ka qaado diinkaagu ka nuqsaaminaya aadaa yacnii manhaji salafka saas albaabada yacnii marka madaxda iyo dadka salaadiinta in laga ag tago oo laga adduunyadaas yacnii adduunyadooda laga saahido keliya un in loo tago in xaq loo sheego bis ilaahay ka cabsi in la yidhaa xaq loo sheego saa in la yaaban abu bakar marka alajuri wuxuu yidhi markuu cadaa alkhuraasaani sidaa yidhi wakhtigaas hadday sidaa la yidhi buu yidhi oo sidaa uu yidhi famaa baaluka wakhtigeennaan buu yidhi musiibada marka culummada haysata badanaa buu yidhi wakhtigeennaan hadda abu bakr alajuri qarniga afaraadu ahaa qarnigan marka mxuu xaalku see noqona marka dadka madaxda hadday muslimiin yihiin yaan lala dagaalin oo yaan lagu bixin macnaheedu maahan ha loo taga albaabadooda halaab joogo ma aha dad baa macnahaas dadka u fahamsiiyen marka suldaan abwaabtiisa iyo albaabadiisa iskaga tag hadduu muslim yahayo diinta uunan ka bixinna hala dagaalin qof dagaalkiisa uu ololaynayana aduu ha raacin bis intaas saasaa lagaa rabaa marka quluwiga iyo yani ifraad iyo tafriid sida u dhaxaysa saas duusan gaaloobin qaala xadaanaa mxamed bnu ciisa qaala xadaanaa moxamed bnu cubaydin qaala xadaana alxasan bnu اlxakm الnakhaciyu can cadiy bni haabit can shaykhin min alansaari can abi hurayrata can الnabiy sal ا slam bimacnaa musadadin ay bimacnaa xadiidi musadad qaala waman lazima suldaana suldaanka qofkii laasimo uftutina waa la fidneeyaa qofkaas zaada wamasdaada cabdun addoon ma siyaadsada mina suldaani suldaanka xaggiisa dunuwan dhowaansho ila sdaada min allaahi bucdan ilaa alla wuxuu ka siyaadsadaa fogaan ayb isnaadkiisu waa laysku khilkhilaafay kan kii hore uu macnihiisu yahay qaala xadaanaa yaxya bnu maciin qaala xadaanaa xamaad bnu khaalidin اlkhayaaq can mucaawiyaةa bni صaalixin can cabdiraxmaan bni jubayr bni nufayr can abiihi can abi taclabata alkhushaniy can الnabiyi salى اllahu عalيyه ali wasalam qaal idaa ramayta sayda ugaarka haddaad tuurto yani ugaadha haddii aad ganto faadragtahu aad haleesho bacda aلaaثi layaalin saddex habeen kadib wasahmuka leebkaaguna fiihi uu ku yaallo horkiisu uu yahay fakulhu cun maa lam yuntin intuu aduusan qurmin haddii uu qurma iska daa haddaanu qurmin cun ayb ayb xadiidkan marka ibnu xasmi baa cileeyey mucaawiyat bnu saalix buu ku cileeyey walaysa dalika bicillatin arrintaana marka cillo maahan oo mucaawiyat bnu saalix bnu xudayr weeyaan a'immada way towfiiqiyeen yaxya alqataan cidaan ahaynna kuma aysan hadlin ayb waana la mutaabaceeyeyba oo xadiidka marka imaam muslim baa soo saaray min ariiqi mucaawiyata bni saalix bihada lisnaad uu iga soo saaray can ariiqi abizaahiriyana uu soo saaray muslim can jubayr bni nufayrin bihi can ariiqi makxuulna muslim waa ku soo saaray can abi taclabata intaaba macnahaasu tilmaamaya akhiru kitaabi sayd bilahi towfiiq sal اlla slm alى nabiyina mxamed wlى ali